digniintan cusub waanu soo saarnay yani waxaan ran garaynaa modelo metology ah oo yani weerarka iyo cimilada saalaasha ku sameeya maghrib wa garta marka waxaan waxaan fiirinaa marka sida xaalka xalrabaadku yahay iyo sidoo kale waxaan bisha ka eegnaa heerkulka iyo roobka labadaba marka hadda saameynta ugu weyn oo roobka modelku na tusaayo waxa weye daruur yani aada u cus weyn oo biyo badan siyato oo dul hehaadaysa mootahay inta ku teegsan golada dhexe xataa kasoo bilow iyo koonfur galbeed wadanka magarata meesha hadda fatahada ay ka dhacdayna macnaha aada bay u ditaagantah daruurkaas marka afarta bishii laaya todobadii bay ahayd saadaashi marka afarta maalmood oo saadaashaaba waxayna tusaysaa in roobab xoog badan oo weliba yani afartan millimitr inahaasa in ay ku di'i doonaan goobahaas yani aan soo xusay iyo waxaaba kasii daranba buraleydan dhulka xakan ethoobia qaybtan ethoobia ah iyona inay ku di'i doonaan roobab xoog badan oo taasina ay saameyn ku keeni karto weligeena mootahay in heerkiisa biyaha uu sare u kaco uu sababo markaa fatahaad weliga fatahaada uu sameynayo waxa weelisay iyana roobabka inay sababi karaan daadad aan ka weliga fatahaada weliga aan ahayn oo daadad roobeed ah oo yani sidii hadda maansheeyey balgeyn iyo magaalooyinka aan soo xusay kamidka ah marka cabsidaasaa taagan marka waxaan digniinta usoo saarnay haddii yani dadkii daraad maalintii labadaas sida oo lasoo dhaafay banaanka ugaga baxa magaalada oo dhulka taaga ah hadda degan oo barakaca ku ah in aysan caruurta iyo dumarka ay dib magaalada aysan ugu soo celinin si uusan roob noocaas ah masakaa noocaasa hadday wakti habeena dhacdo oo ay dadkii kadiso ay sababi karto yani khatar kasii badan khatarta hadda jirta magarad qadar waxaan ognahay in hay-addii saadaasha hawada cimilooyinka iyo roobabka iyo waxaan la socon jirtay ay la burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya kow iyo sagaashankii yaa idinka caawiya inaad sii ogaataan roobabkan iyo cimiladan iyo kahor inta aadan digniinaha noocana bixin
wallahi horta waa runtaayo hay-addii hadda ma jirto hay-addii saadaasha cimilada iyo hadda maba jirtada laakiin si gaargaar ah bay natiishanada dawladda ay u samaystaan oo annaga waxaan ka eegnaa xagga masiibada wasaaradda beeruhuna waxay ka ka ka fiirisaa yani inta roob oo dii karo si macnaha productionka iyo afsasaarka beeruhu ay u hadeegto wasaaradda biyaha sidoo kale waxay ka eegtaa xagga biyaha marka wuu kala firiirsan yahay hadda wasaaraduhu ku kala firiirsan yahay laakiin waxaana aada wasaaradaheena ugaga caawiyaa hay-ad hay-ad goboleed oo la yidhaahdo expert oo yani igad climate prediction oo yani ku taala nairobi hadda marka modeladan aan rangaraynin iyadaa ka kaashanaa oo xogta iyadaa aada noo soo siisa xogtii shalaysa waa mid iyaga aan ay nala soo wadaageen oo markii aan sii deenayna aan ka verify gareenay iyaga marka waa xog lagu kalsoon yahay xogtan oo inta badan marka xogahan aan sii deenayna way dhacdaa oo saasay dhacdaa wa gartay waxaa kaloo jiray cabsi laga qabay duufaan kasoo socotay dhinaca badweynta hindiya oo gobolada waqooyi bare soomaaliya xeebaha puntland aagooda kusoo aadanaa oo laga sii digaya iyagu dabeelaha xaggee ku dambeeyeen
dabeelahaasi yani digniinta waa waan la soconay dabeelahaas aad baanu la soconay oo si yani dhow baanu la soconay dabeelahaas marka ay yani soo maraayeen meelo dhexe ayay tabargareysay dabayshii marka waxaan niri wax dadka weliga loo geliyo maba taag waxaan ogaanay mar dhexe oo bisha sideed iyo labaatankeedii bishii hore sideed labaatankeedii waxaan ogaanay in aysan macnaha ay soo tabargaraynayso marka aad baan uga soconay marka digniin xoog badan waxaan u bixinaynay oo digniino waan bixinaynay markay xooga badnayd laakiin markii dambe waxaan dadka u sheegaynay in ay insha allah macnaha kabardareynayso oo ay san ku dhisan doonin soomaaliya magarat ugu dambeyntii daadadkii ku dhuftay soomaaliya gobolada beledweyneba ha ugu daraate iyo jubbooyinka iyo gedo iyo baayo bakool intaba saameynta ku yeeshay hay-ad ahaan ama wasaarad ahaan markaad qiimayseen tirada dhimashada iyo baaxadda khasaaraha dhaqaale ee ay geysteen ma ku samayseen qiimeyn wallaahi waxaa jirafa dhimashada mase qiimeyn qiimeyn khasaare oo yacni dhaqaale oo ay geysatay waxaa la qiimeyn karaa marka biyuhu markay qalalaan baa la sameeyaa oo khasaarihii markaasu macnaha muuqan karaa oo ururi karaa dhimashada laakiin ilaa hadda waxaan kukood dareennay dad sideed iyo toban qofood ah oo afar caruur ah oo laba meelood laba goobood ku kala geeriyooday ay jiraan macnaha laba labo goob ku geeriyooday iyo laba goo degmo kale ku geeriyooday marka labana waa beledweyn labana waa dardaale marka inta kale oo yani afar iyo tobanka kalena beledweyn bay ku geeriyooden doonidii macnaha shilka ahayd oo garanaysaa beledweyn ku qalimaysa taasa macnaha dhimashada ugu badan geysatay